deegaanka waro dhuumale oo ka mid ah deegaanada hoostega degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa gaaray la taliyaha dhanka arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariim nuur xasan doobyare taliyaha ayaa booqasho ku maray guud ahaan goobaha muhiimka ah ee deegaanka gaar ahaan cilbiyoodka deegaanka isbitaalka iskuulka goobaha laga dhagax dhigay ee xarunta deegaanka iyo saldhigga booliiska deegaanka waro dhuumale ee gobolka hiiraan taliyaha ayaa kulamo kala duwan la qaata qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka waradhuumale oo uu ka dhageystay baahiyaha ka jira deegaanka ee u baahan in wax laga qabto qaar ka mid a bulshada deegaanka waradhuumale ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay adeegyada muhiimka ee xilligan u baahan in wax laga qabto waxbarashada caruurteenna aan waxbarno hadda meeshaan waxaa ku yaalla meel isbitaal loogu talagalay iskoolkii baa ku dhegan haddii meeshii aad joogteen laydinkugu keeno waxaa laga yaabaa dadka ilmaha ay u dhigtaan meeshaan inay dad kooban yihiin dadka dugsi qur-aanka ilmaha waa loo dhigaa badanaa laakiin ilmihii markii qur'aan loo dhigo ee dugsi qur'aan la geeyo ee qur'aankii ay dhammeeyaan lafdigiisiiyo mujarad ay bartaan macnihiisana aysan aqoonin wuxuu lamid yahaa dameer kutuba la saaray dameer haddii kutuba la saaro culays bay ku hayaan kutubtan waxa ku yaal kama warqabo caruurta in la baro waxaa muhiima qur'aanka macnihiisa la baro aadaan waxaan leeyahay in ay noo dhoga nuglaadaanaan rabnaa heer hirshabeelle xaquuqdanada wax ka qabtaan na siiyaan xaquuqda aan leenahay wax ka qabtaan isbitaalka wax ka qabtaan iskoolka wax ka qabtaan ateenada eberkaa wax ka qabtaan matoorka dayactirka raba laayaca dhan degmo wax allaale waxaan ka ahayn annagu oon xaquuq ku lahayn waxaan ka rabnaa in ay aan ka haleelno galabta kabacdiis maadaama la taliyihii madaxweynaha maanta uu joogo waxaan rajeynaynaa maanta kadib inay sacbashadaasu soo noqon uu maratay si odatinimo leh madaxweynahana fariinta gaarsiiyo madaxweynuhuna oo shacabkaas markuu fiiriyo iyo sida baahida iyo isdadaalkooda iyo waxa ay meeshaas qabsadeen oo ayagu isu soo gaarsiiyeen inay maaragtay laga soo jawaabi doono insha allah dhanka kale la taliyaha dhanka arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariin nuur xasan doobyare ayaa sheegay in maamulka hirshabeelle wax badan ka bedeli doono xaaladaha deegaanka ka jira ee dhanka arrimaha bulshada ah markii aan baahida idinku aad ka hadasheen aniguna aan ku daro aragtidayda annaga kow markii aan magaalada soo galnay waxaan soo bilaynay ceelka waxaana dhan arrimo bulsho waay marka ceelkii markaan nimid runtii ceel diyaarsan oo biyo laga cabo waaye laakiin hal motoora yaal qof hal illeh haddii isa dhagax uga dhaco ama wax uga dhacana daban waa waa gacanta qabo horta ceelkaas wuxuu u baahan yahay inuu helo solar system oo maaragtay ahaan bedeshahaanta saaran lagu labaysa iyo wixii maaragtay oo maaragtay dad dad muxsiniin haddii ceel ka sameeyeen oo diyaariyeen insha allahu annaguna waxaan waxaan raadi doonaa sidii maaragtay wixii la sameeyey horumar sidii sameey lahaayeen si haddii matoorka loo badan loo isticmaalo soolarkuna uu joogto u ahaado wax hadda deegaanka u liita ugu baahi badan yihiinna waa korontada sida muuqata aan ka arkay deegaanka waradhuumale ee gobolka hiiraan ayaa ka mid ah deegaanada sameynaya horumarka dhanka arrimaha bulshada waxaana deegaankaas hadda ka shaqeeya iskuul yeerkaas oy bulshada deegaanku qaab isku tashi ah ku dhisteen iyo goobaha kale ee muhiimka